waxaa gacanta lagu soo dhigay gacan ku-dhiiglayaalkii dilay afartii hore oo ku dilay duleedka magaalada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ciidamada amniga ee galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim dhibaatadii ay geysteen oo ay ummadda soomaaliyeed oo dhan u geysteen iyo dhibkii gaar ahaaneed oo ay marxuumiintii ahalkoodii iyo qaraabadoodii u geysteen wixii ay ka mutaystaan shareecada islaamka in la geeyo taasna waa rajaynaynaa biidni illaahi alkariim waxaa aad iyo aad bishaaro weyn u ah in yacni gacanta lagu dhigay dadkii ka dambeeyey dilkii hore ee bariga dhuusamareeb ka dhacay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee dhacdadu maalintay dhacday iyo maanta inta ka dhaxaydaba kuraad joogay ilaa ay soo qabtaan oy gacanta ku dhigaan sharciga islaamkana laga hor keeno waxaan leenahay dhammaantiin yacnii khayr iyo barako iyo nabadgelyo amni iyo istiqraar waxaa kaloo aad iyo aad lagu daba jiraa oo howlgalkeedii u socdaa dhacdadii ka dhacda gaalkacyo ciidamada amniga culimaa'udiinka cuqaasha dhallinyarada hooyooyinka looma kala harin xanuunkaas ay ka xanuunsadeen daraaddeed inay raadinahayaan dadkii waxgeystay gobolkoodna aan rajaynayno in gacanta lagu dhigay sida aan ka helayno ila xog ogaal ah kuwa kalena gacanta lagu dhigi doono waxaan rajaynaynaa ina iyaduna guul ku soo dhammaato waxa weeye arrintaasi ma ahan arrin soomaalinimo ah arrin walaaltinimo ah arrin ikhwaannimo ah arrin ahalnimo ah ma ahayn arrintaas sababkeedana waxaa iska lahaa khawaarijta ah argagixisada ha loo midooba ayaan leenahay